إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحاaبه ومن تبعهم بإحsان إلى يوم الدين أmا بعد waxaan ku soo jirnay kitaabkii بluq الmarاan min أdilaة الأحكاam gaar ahaan kitaab الزakا ayaan ku dhex jirnay kitaabu زakا ayaan ku dhex jirnay waxaan soo gaarnay xadiidka cali bn abi طaalib radia allahu tacaala canhu oo ka hadlaya zakada waqtigii waajibtay iyadoon la gaarin in la hormari karo wa can caliyin radia allaahu canh ana alcabaas cabaas ibni cabdilmuطalib radia allahu canhu sa'ala nabiya nabiguu weydiiyey sala اllahu calayhi wasalam fii tacjiili sadaqatihi sekadiisa horumarinteeda qabla an taxila intaysan waajibin farakhasa waa u ruqseeyey nabigu farakhasa waa u ruqseeyey nabigu low cabaas fii daalika horumarinta rawaahu tirmidiyaa wariyey walxaakimu xaakimna waa wariyey xadiidkan imaamu tirmidi iyo xaakim ayaa wariyey xaakim wuxuu yidhi xadiidun saxiixu lisnaad waa xadiid uu saxiix yahay sanadkiisu imaamu lbaqawi raximah llahu sharxu sunnaha sharxu sunnaha ayuu xasan uga dhigay xadiidka sheekh axmed shaakirna taxliiqa uu ku leeyahay musnadka ayuu xadiidka xasan uga dhigay sheekh naasirudiin albanina irwaa lkhaliilka ayuu xasan uga dhigay sheekh cabdilcasiis ibnu baasna wuxuu yidhi xadiidun jayid laa ba'sa biisnaadihi xadiidka marka waa xadiid haabit ah culamo kalena waxa weyan xadiidka waa qawiyeeyeen wa can caliyin radia allahu canhu ana alcabaas cabaas ibni cabdilmualib radia allahu canhu sa'ala nabiya nabigu weydiiyey sala allahu calayhi wasalam fii tacjiili sadaqatii sekadiisa inuu hormari karo iyadoon la gaarin waqtigii ay waajib aheed ka hor ma la bixi karaa masaladaasuu nabiga weydiiyey waxa weya saxaabada waxay caan ku ahaayeen inay qayrka u degdegaan dad badan markay ku waajibtaanba laga qaadi karin laakiin iyadoon weli waajibin in hormariyo ayuu cabaas weydiistay nabiga sala allahu calayhi wasalam fii tacjiili sadaqatii sadaqadiis sadaqadiisa horumarinteeda qabla an taxila intaysan waajibin farakhasa nabigu waa u ruqseeyey lahu cabaas fii daalika horumarinta rawaahu tirmidi ayaa wariyey walxaakim xadiidkaas marka fuqahadu waxay u daliishadeen inay bannaan tahay sekada in la hormariyo iyadoon xawlkii gaarin sekada markay waajibaydo laba shay leeda horta marka hore waa in la helaa waxa la idhahdaa nisaab waana soo ogaanay nisaab waa in la helaa nisaab macnaheedu waxa weeyaan hantidu xad waa inay gaarto seka ku waajibi karto nisaabkana waa soo ogaanay geela nisaabkiisa shan halaad waa inuu gaaro shan neef waxa weyan lodiioo kaleeto waa soo ogaanay arigii waa soo ogaanay lacagihii dahabkii fidadii kulligood waa soo ogaanay wax walbaaba nisaabay leeyihi marka waa in nisaab ay gaartaa taas waa mid waxaa la idhahdaa sababulwujuub waa in la helaa sababulwujuub sababtii sekadu ku waajibi laheed waa nisaabka sababulwujuuba la idhahdaa waxaa marka shardi ah hal sana inay soo wareegto oo markii nisaabka qofku milkiyey hal sana ay ka soo wareegto taasna waxaa la idhahdaa shardu wujuub shardu wujuubaa la idhahdaa marka la helo sababulwujuubkii shardulwujuubkiina la helo markaasa sekadu waajibta in la bixiyo hal mid ma banaana ayadoon la helin sababulwujuubkii ma banaana sekada inaad bixida sababkiiba lama hayda nisaabba malihid soddon iyo sagaal neefo ariyaad leeda markaasaad leedahay sekadiian sii horumarina ma ansaxayda sekenimo kaaga ansaxi mee lakiin sadaqays kala ba kale maxaa yeele sababulwujuubkiiba lama hayo nisaabkii lama hayo lacagtii un dhammayn alada sekadiian hormarina horumarin kaaga ansixime maxaa yeele sababulwujuub lama hayo laakiin sababulwujuubka markii la helo shardi waxay ahayd hal sana inay soo wareegto shardulwujuubkii oon la gaarin aad sii horumari karta shardulwujuubkii oon la helin oo ah xawl isagoon soo wareegin waad sii horumari kartaa mucajalaa la yidhahdaa seke mucajalaa oo la hormariyey weye marka akaru ahlilcilmi saasay ku tageen akaru culamaa inay bannaan tahay xadiidkaasayna u deliishadeen akaru culamaa waxay ku tageen inay bannaan tahay xadiidkaasayna u deliishadeen waxayna xadiidkaasaa caddaynaya mar haddii la helo sababulwujuubkii in la hormari karo ayadoon shardulwujuubkii la helinoo sanadkii la gaari marka sekada waa la hormari karaa sanadaa lasii hormari karaa waxaa sidaas diiday daahiriyada oo daawuud aahiri iyo waxaa diiday daawuud aahiri iyo waxaa diiday imaam maali ma banaanay lehin ayagu in la hormariyo ma banaan weligaa saas daraaddeeda waxaa fiican si qofku khilaafka uga baxo waxa weeyaan inuu waqtigeeda ku bixiyo inuu waqtigeeda ku bixiyo laakiin haddii la idhaha ma banaantay mase ma banaana xadiidkaasaa ku sugnaaday waana banaan tahay waana sida akaru ahlicilmi ay ku tageen oo saddexda madhab oo kale iyo ka badanba ay ma badan oo kaleba ay ku tageen marka waa banaantay sekada in waqtigeedii in laga hormariya wa can jaabir bni cabdillaah radia allaahu canhu can rasuuli laahi sala allahu calayhi wasalama qaala rasuulku wuxuu yidhi laysa ma ahaanin fii maa duuna khamsi awaaqin shan uuqiyadood wax ka yar oo min alwariqi fidaa sadaqatun seka ma ahaanin walaysa fii maa duuna khamsi dawdin shan halaad wax ka yar oo min alibili geel ahna sadaqatun seka ma ahaanin walaysa fii maa duuna khamsati awsuqin shan wasqi wax ka yar oo min atamri timir ah sadaqatun seka ma ahaanin rawaahu muslimaa wariyey walahu muslim waxaa u sugnaaday min xadiidi abi saciidin abi saciidin alkhudri xadiidkiisa waxaa uga sugnaaday laysa ma ahaanin fii maa duuna khamsati awsaaqin shan wasqi wax ka yar oo min tamrin timir ah walaa xabin mir ah sadaqatun seko ma ahaanin wa aslu xadiidi abi saciidin abi saciid xadiidkiisa asalkiisana muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslin ay isku waafaqeen axaadiidtan oo muslin ay uu wariyey xadiidka ugu dambeeya abi saciidna bukhaari iyo muslim ay isku waafaqeen waxay tusayaan nisaabyaalka wax ka mid ah horena nisaabyaalka qaar badan waan usoo ogaanay nisaabyaalka qaar badan horay ayaan usoo ogaanay qaar kaleetana waxa weeyaan xadiid axaadiidtan ayaa caddaynayda waxa weeyaan laba shay waa in la helaa markay seka waajibaydo mar kastoo seka waajibaydo laba shay waa in la helaa wax oo ah sababu wujuub sababtii wax ku waajibi lahaayeen oo ah nisaab in la helo nisaab in la helo iyo waxa weeyaan shardulwujuub hal san inay soo wareegto marka horena waan usoo marna وعن jاaبر بن عبد للhi رضي الله عنه عن رsuuل اللahi صلى الله عليه وسلم qاaل رasuulku wuxuu yidhi laysa ma ahani في ma duنa خمس awاaqin شaن uuqiyadood wax ka yar awaq waa jamcu uuqiya awaaqin waa jamcu uuqiyatin uuqiyana waa afartan dirham bاtifaaq afartan dirham aa la ihahdaa uuqiya hal uuqiyad aa la ihahdaa afartankii dirham waxaa la hahdaa uuqiyatun marka la jamciyana awaaq a lagu jamciya awaaq ayaa lagu jamciya marka afartan shan ku dhifo adiga waa laba boqol oo dirham shan uuqiyadood soo maaha halkii uuqiyaod waa afartan dirham marka adiga waxa weeyaan afartan shan ku dhifo waa laba boqol marka laba boqol weeyaan nisaabka lacagta fidada ah nisaabka markay xadkaas gaarto ayaa saka ku waajibtaa sababul wujuubkiyaa la hayaa sana markuu soo wareegana khalaas waa markay waajibka tahay in la bixiyo oo shardulwujuubkiina waa la hel waa la hel walaysa ma ahaanin fii maa duuna khamsi dawdin shan halaad wax ka yar oo min alibili geel ah sadaqatun sadaqa ma ahaanin waxa weeyaan dawd ismuljamaca la idhahdaa mufrad male ismuljamaca la idhahdaa mufrad male waa wixii ka bilowda mid ilaa toban laga gaaro marka waa xayn geel ah xayn geela ama xoogaa qayb ayngeela weeye marka dawd waa ismuljamac mufrad male mufrad ma laha marka shan halaad wax ka yar oo geel ah saka waajib kuma aha qofka hadduu raba isaga waa iska daqaysa karaa laakiin hadday shan ka yar tahay saka waajib kuma aha hadday shan gaartana waxaa laga bixina waa si ogaan waa neef cariya walaysa fii maa duuna khamsati awsuqin shan wasqi wax ka yar oo min atamri timir ah sadaqatun saka ma ahaanin rawahu muslima wariyey awsuq waa jamcu wasqin awsuq waa jamac mufradkiina waa wasqin wasqiga waxa weeyaan waa lixdan saac wey oo saaci nabiga ah sala allahu calayh wasalam lixdan saac oo saaci nabiga ah weeye waxa weeyaan wasqigu waa lixdan saac a la yidhahdaa lixdankii saaca la yidhahdaa hal wasqi lixdan saac marka shan wasqi markuu gaaro ka lixdan lixdan adugu shan ku dhifo marka waa saddex boqol mar saddex boqol oo saaci nabiga ah oo waxa weeyaan timir ah qofkay u baxdo sakaa waajib ku ah saddex boqol oo saaci nabiga ah sala allahu calayh wasalam saaca xoogaa khilaafaa ka jira intuu la ekaa qadarkiisu intuu la ekaa qadarkiisa culimmada gobol waxay yidhahdaan wuxuu saacaasu la ekaa waa laba kili afartan garaam siday u badan yihiin culimmad badan oo muxaqiqiinta oo casrigan ah laba kiilo iyo afartan cabdalla ibn saalex alfawsaan asagu wuxuu leeyahay waa laba kiilo iyo laba boqol iyo afartan garaam wey laba kiilo iyo laba boqol iyo afartan garaam macnaha laba kiilo iyo rubac wey oo dhow dhow toban garaam dhimo laba kiilo iyo rubac wey laba kiilo iyo rubac wey idan isagu markaa wixii o dhan wuxuu ka dhigaa lix boqol iyo toddobaatan iyo shan kiilo hadday u baxdo maalan raashinka dhama baxay hadduu dhan yahay lix boqol iyo toddobaatan iyo shan kiilo waajib weeye in laga bixiya waajib weeye in seke laga bixiya nisaabkiina waa dhanyi dii la beegana waxaa la rabaa saddex boqoloo saac inuu yahay saacina afar muduu qaadaa marka waa kun iyo laba boqoloo mud inay u baxdo kun iyo laba boqol oo mud wey xagga beega beegaana asale beega asalan ilaa beegaa nabigu ku sheegay sala allahu alay wasalam marka sidaas wey welidaas sidaas daraaddeeda beega asalahoo miisaanku waa kala duwan yihi oo shaygan saaciisa iyo shaygan saaciisu isla miisaan ekaamayaan marka waxaa la ictimaadaa waa beega marka laba boqol oo mud qofka hadday beerta uga soo go'do oo timir ah waajib waxaa ku ah waxaan rabaa kun iyo laba boqol oo mud hadday uga soo go'do beerta waajib waxaa ku ah inuu seke iska bixiyo intii ka yarna seke lagama rabo mudkuna koombadan oo waxa naarijiilka wuu ka yari mudka koombada naarijiilka wuu ka yari oo mud kolleyba mudadka gabal laga keenay madiina afarta mud ayaa waxay la eg tahay saddex oo waxa weeyaan koombada naarjiilka saddexdii ayay afartii la eg tahay qaar ka mida kolleyba laga keenay islama eka waxa weyaan mudadka la keenanay islama eka qaar ka mid oon beegnay intaas leegii kuwa ka waaweynna waan arag marka xoogaa qofku inuu dadaalo waa fiicanta marka calaa kulli xaal markii saddex boqol oo saaci nabiga ah qofka raashin la eg u baxo oo timir la eg saka waajib ku ah qadarka laga bixinayana waa soo socda rawaha muslima wariyey walahu muslim waxaa usugnaaday min xadiidi abi saciidin laysa ma ahanin fii ma duuna khamsati awsaaqin shan wasqi wax ka yar oo min tamrin timir ah walaa xabin mir ah sadaqatun saka ma ahanin marka muxuu soo kordhiyey xadiidkan abi saciidin wuxuu soo kordhiyey timir kaliya ma ahan ee mirtiina waa la mid taasuu soo kordhiyey waxa weeyaan hadday timir tahay iyo hadday mir tahayba hadday mir tahayba hadday mir tahayba marka mirtii waxaa soo gelay wax kastaoo mir leh oo inta la qallajiyo meel la dhigo baaqi noqonayo quud ahaana loo cuni karo hadii labadaa sifo laga helo khalaas wey labadaa sifo haddii laga helo shaygii waa mir ta la qallajiyo meel la dhigto baaqi noqonayo haddana waa quud la cunayo haddii labada sifo leeyahy seka laga raba ha ahaato waxa weeyaan qamardi sareenta heedda waxa weyan beriiska haruurka masagada galley waxay rabtaa wixii mirba ah oo inta la qallajiyo meel la dhigo hadhow baxaya waxaa raba inta la qallajiyo meel la dhigo hadhow quud ahaan loo cunayo waa in seke laga bixiya wa aslu xadiidi abi saciidin muttafaqun calayh asalka xadiidka abi saciidin waxa wey waa muttafaqun calayh laakiin muxuu uga leexdo riwaayadda muslim uu soo hormariyey waxa weeyaan asalka muttafaqun calayhga waxaan ku jirin bayaanka shayga la beegayo ilaa waa ku jirta laysa fi ma duuna khamsati awsaaqin min waxa weeye shan wasqi wax ka yar sadaqatu ma ahaanin sidaas wey lafdiga muttafaqun calayhiga laysa fi ma duuna khamsati awsuqin sadaqan taas wey marka wixii la beegayey ayuusan sheegin laakiin riwaayadda muslima caddayday waxa la beega waxa weyan ama timir ama mir sidaas wey sidaas wey wa can salim ibni cabdillaahi salim ibni cabdillaahi ibni cumar ibn lkhadaab wey وعن سالم بن عبد الله سالم بن عبد الله عن أبيه أبيس عبد الله بن عمر بن الخطاب كوري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي يري فيما babarkii saqati samaau samadu ay waraabido wixii samadu ay waraabiday iyo walcuyuunu ilaha biyaha ilahaho qulqulaya iyo durdurada ow kaana ama ahaada cahariyan mid xididka ka waraaba alcushru toban meelood meel ayaa ahaaday wa fii maa shaygii suqiya lagu waraabiyey binadxi rushayn nisfu lcushri toban meelood meel ka mida berkeeda ahaaday rawaahu lbukhaari ayaa xadiidka wariyey wariye abi daawuudna waxaa u sugnaaday ow kaana baclan ama ahaada mid xididka ka waraaba alcushru toban meelood meel ahaaday wa fii maa shaygii suqiya lagu waraabiyey bisawaani gaadiidna ama daabada lagu waraabiyey aw inadxi ama rushayn lagu waraabiyeyna nisfulcishri nisfulcushri toban meelood meel ka mida berkeed ayaa ahaaday axaadiistaana waxay caddaynayaan qadarkii la bixinayay axaadiistii hore waxay noo soo caddeeyeen sekadu nisaabka ay ku waajibaydo goormaa seka kugu waajiba marka raashinku beerta kaaga baxo goormay kugu waajibe axaadiista hore noo caddayday waa markii badarka kuu baxay uu dhan yahay shan wasti halkii wastina waa lixdan saac markii la ysku daro shan meeloodoo min lixdana waa saddex boqol oo saac saaciina waa afar mud marka kun iyo laba boqoloo mudkii nabiga markay kuu baxdo seka waajib kuu ah qadarkii laga bixinaya xadiistaan cadayna xadiidka saalim ibn cabdillaahi ibn cumar ibn khadaab aabiis cabdullahi ibn cumar uu ka wariyey nabiguu ka wariyey cabdullahi ibni cumar inuu nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam qaala nabigu wuxuu yidhi fii maa shaygii saqati samaw samadu ay waraabido iyo walcuyuunu ilah wixii roob iskaga bax oon qarash lagu waraabin dhaqaale kaama gelin xagga waraabka iyo biyaha roobaa iskaga da-ay waa kuu baxday beerta il iska qulqulayda ayaad waxa weeyaan ku waraabsatay oo qarash kaa gelin markaasay kuu baxday intaas ow kaana aariyan ama wuxuu ahaaday mid xididka ka waraaba waa webiga geeskiisuu kuugu yaallaa geedkaanu markaa xididku ka cabaa caariga waa saas xididku ka waraabaa asaga biyo lugmada waraabiyaba xididkaasu biyaha ka cabaa intaas waa isku mid alcushru toban meelood meel ahaaday waxa weeyaan badarka baxay tobanaad u qaybine meelaad bixine asaga wasti wa la dhadana waqsi waxa la dhahda male waqsina male inta kuu baxdaya toban meelood u kala goynaya isla eg meelaad bixina intoraba ha ahaado haddii uu waxa weeyaan uu yahayba dee saddex boqoloo saac iyo hadduu kun saac yahay waa isku mid hadduu kun sac yahay toban kunoo sac hadduu yahay iyo hadduu saddex boqoloo sac yahay isku siyaad uga bixine mana jirto qayb la leeyahy qaybtaas oo iska macfa waa waqsi waqsi maba leh raashinku wax waqsi le waxa weeyaan waa xoolaha geela ariga lo-da saddexdaasa waqsi leh marka raashinka ku baxa mar hadduu dhan yahay keliya waxaad fiirinaya zake ma gaaray ma dhan yahay saddex boqoloo saac khalaas hadduu dhan yahay tobanaad u qaybinay mar haddaadan qarash ku waraabin ee roob ilaahay samada ka keenay uu ku waraabay amase waxa weeyaan webiga geeskiisa amase uu ka cabay khalaas tobanaad u qaybine meel ka mida waa sako meel ka mida waa sako noocaas wey wa fii maa shaygii suqiya la waraabiyey binadxi rushayn waa la rusheeyey waxa weeyaan waxa rushaynaa ama rag ha ahdo gacantaa lagu soo qaado biyaha ama gaadiid ha ahdo geel ha lagu soo qaado ama dibi ha lagu keeno waxa weeyaan banu aadanaa rusheeyey oo sidaasaa uu ku waraabay nisfulcushri toban meelood meel ka mid ah berkeeda ahaaday mar haddaad qarash ku waraabido oo ama garabka aduu kusoo qaad biyaha ama gaadiid kalood haysato kusoo qaad ama matoor ku keen mar haddii lacag aad ku waraabido iyo qarash oo maal kaaga baxay waraabinta tobanaad u qaybine markuu raashinku gaaro xadkii saka lagu lahaa haduusan haddii gaarinba xad saka lagu leeyay sakaba laguma leh laakiin hadduu saka gaaray tobanaad u qaybine sagaal xaggaad dhigane meel ka mid ahad kala bare baraad ku darsane barkaasaa saka aad bixine barka kaleeto qarashkii ku galay iyo waxaas ka dhigo raxmad weeyaan islaamku marka raxmad weeye diinka islaamku waxa weyaan qofkii hantida lahaana culays gooyo la saari maa faqiirkiina la qadin ma ilaa ilaaha nimcadan kuu bixiyey faqiirkaanu ma haysta uma bixin idan waa in wax la siiyaa adigana waxa weeyaan markii qarash kugu galay waraabinta iyo markuusan kugu gelin isku xugun ilaahay kuma saarin raxmadu marka weeyaan shareecada islaamka weli abi daawuud waxaa u sugnaaday ow kaana baclan ow kaana baclan macnaha lafdiga abi daawud wuxuu ahaa fii maa saqati samaau walanhaaru walcuyuun wixii samadu waraabiday ama webigu waraabiyey ama il ay waraabiday ow kaana baclan baclan marka cahariyanay la midta ow kaana baclan ama xididka ka waraabay wixii intaas ah waxa weeyaan waxaa ahaaday alcushru toban meelood meel ahaaday toban meelood meel ayaa ahaaday alcushru toban meelood meel wa fii maa shaygii suqiya lagu waraabiyey bisawaani gaadiid sawaani waa jamcu saaniyatin sawaani asawaani waa jamcu saaniyatin saaniyaduna waa daabadda daabadaasu geel ha ahaato lo ha ahaato dameer ha ahaato waxay rabto ahaato marka ama matoor ku waraabi ama xoolo ku waraabi wixii gaadiid lagu waraabiyey awinadxi ama rushayn oo ragaaba garabka ku soo qaaday gaadiidba ma ahan oo dadaaba garabka ku waraabiyey nisful cushri toban meelood meel ka mid ah barkeed ayay ahaaday barkeed ayay ahaaday marka wax alla wixi qarash lagu waraabiyeyna waa saas wixii qarash la-aan lagu waraabiyeyna waa noocaas oo hadda webigii haddii uu waxuu iska soo furtay oo sidaas uu kuugu waraabay waxa weeyaan cushura lagaa raba webigii qarashka hadduusan kaa gelin laakiin haddaad inta motoor saarto biyihii uga soo dhufato ood qarash ku waraabiday markaas nisful cushriyaa lagaa raba webigii markaas u kala duwan yahay hadaad qarash ku keentay oo amaad adugu gacanta uga soo bixiday ama gaadiid kale soo baxshay amaad matoor shidaad ku shubto lagu soo tuuray nisful cushraa lagaa raba haddii webigii iska soo butaacay amaad iska kalmaan iska socda waxa wey lagu furan oo qarash adiga kaa gelinna cushuraa lagaa raba cushur ayaa lagaa rabaa sidaasay u kala duwan وعن أبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما وعن أبي موسى الأشعري ومعاذ رضي الله عنهما أن النبي النبي صلى الله عليه وسلم قال وحكور اللهم لبدوده لا تأخذها قادننا في الصدقة سكلة إلا من هذه الأصناف المعيال كان معها الأربعة أفرتا الشعير هيضة والحنضة سرينتا أما قمردقة والزبيب زبيبك وطمر تمرتا رواه الطبراني وري والحاكم حاكمنا ووري حاكمنا وصحيح يلي حافظ ذهبنا ولبا وكوافقي حاكم وصحيح يلي حافظ ذهبنا وكوافقي شيخنا الدين الباني ارواء القليل وكو صحيح يلي حديث حديث صحيح صحيح وثابت حديث كان نبي صلى الله عليه وسلم markuu u diray abi muusa alashcari iyo mucaad bnu jabal yaman markuu u diray si ay dadka diinta u baraan inay hadda shaqooyin kale qabanayana way muuqataa sekada ayagaa dadka ka gurayey sekadana dadka ayagaa ka gurayey oo sucaad ayagaa ahaa nabigu wuxuu ku yidhi sala allahu calayhi wasalam laa ta'khudaa ha qaadinina fi sadaqati sekada ilaa min haadihi lasnaafi nuucyaalkan maahan alarbacata afarta afarta nuuc waxaanayn sekaha ka qaadinina dadka uu baxo ashaciiri heedda nuucu waxa weeyaan qamardiga u eg laakiin aan ahayn qamardi oo gal iyo qolof ayuu korka ku leeyahy walxindati sareenta amase qamardiga wazabiibi zabiibka waa cinabkiioo la qalajiyey zabiib waa la yaqaan wa tamri timirta afartaas waxaan ahayna ka qaadinin rawaahu dabaraaniya weli walxaakimna waa weli waana xadiis saxiixa xadiidkan wuxuu caddaynaao tusaa saddexdaas in seke laga qaado waa xindada iyo shaciirka oo xubuubka midhaha ka mid iyo zabiibka iyo timirta oo waxa weeyaan himaarta ka mid ah marka himaar la yidhaahdo waa timirta iyo zabiibka iyo marka xubuub la yidhahna waa midhahan geedaha ka soo baxa oo waxa weyaan geedkiisuna sanadaas ku eg yahay marka afartaas in seke lagu leeyahay waa maxalu itifaaq ijmaac weeye in seke lagu leeyahay afartaas culummadu iskuma khilaafin xaal xadiis saxiixa yaal laakiin waxaa khilaaf ka jira wixii aan afartaas ahayn seke ma lagu leeyahay mase laguma laha ahlucilmiga gabola waxay ku tageen afartaas wax aan ahayn seke laguma leh galeyda iyo masagada iyo waxaa seke laguma le bariis iyo seke lagama rabo qofkay u baxaan hayl afartii nabigu sheegay ma aha sala allahu calayh wasalam waxaa ka mid ah ahlucilmigaas cabdullahi bn cumar ibn alkhadaab saxaabigaasaa ka mid a waxaa ka mid ah ahlucilmiga sidaas ku tegey taabiciinta gobol ka mid a xasanulbasri iyo maxamed ibnu siriin imaam axmed xataa riwaayad laga wariyaa jirta waa sida uu doortay abu cubayd alqaasim ibnu salaam waa sida uu doortay sancaani subnu salaamka waa sida uu doortay shawkani nail awdaarka waa sida uu doortay sheekh naasirudiin albani waxa weyn tamaamun minah afartaas wax aan ahayn seke lagama qaadi karo mana lagu lahaaba seko sidaasay mareen aimadaas aimadaas saasay mareen waxayna daliishadeen xadiidkan waxay yidhaahdeen afartan wixii aan ahayn nas looma hayo ijmaacna looma hayo dee saxaabiyaanba ka soo bilowna khilaaf inuu jiro ijmaacna lama hayo kuna macna ma ahan marka asalkuna waxa weeyaan waxay yidhaahdeen asalkana waa baraa'atu dimma qofka asal waa inaan wax lagu lahayn wax waajib ku ahayn ilaa daliil la kale wax ku waajibinaya baraa'atu dimma waa asal qiyaasna ka suurtaab maayo yidhaahdeenoo rasuulka sala allahu calayh wasalam afartan ayuu gaar u sheegay wixii kalena waa ka jeestay wixii kalena waa uu ka jeestay idan waxaan afartaas ahayn seke laguma le halkaasay mareen culummadaas qowlka labaad waxa weeyaan waxay leeyihiin waa lagu leeyahy waana madhabka jumhuurta shaaficiyada maalikiyada xanaabilada dhammaan waxay leeyihiin waa lagu leeyahy ciladii marka isku khilaafeen laakiin maxaa cilaa oo lagu looga qiyaasana cilada cilada looga qiyaasana maxay tahay oo laleeyahay wixii ciladaas leh oo nabiga sala allahu alay slm afartaan shay uu sheegay ciladaasay leedahay wixii ciladii leh alxukmu yaduuru maca cilati wujuudan wacadaman ha xukunku ciladu raaca ciladu raaca maalikiyada iyo shaaficiyadu waxay yidhaahdeen ciladu waxa weeyaan waa quud iyo iddikaar kullu maa yuqtaatu wayuddakharu wayuyabasu fiihi zakaa waxay yidhahdeen wax ciladu laba shay iska saaranta waxa weeyaan quud iyo iddikaar hadday shaygu yahay shay quud loo cuno quudku waa waxa qofku u cuno inuu ku noolaado waxa weyaan aan faakahada iyo qudaar ahaan loo cuno iidaan ee cunto ahaan qofku noloshiisa u cuno kaas weeye quudka marka waxay hahdeen kow shaygan waa in quud ahaan loo cuni karo labo waana in la kaydaysan karo inta la qallajiyo meel la dhigto uu baaqi noqona haddii la yidhi quud ahaan maxaa baxaya wax alla waxaan quud ahayn oo mir sida xabad sawdada waa mir soo maa nacfina waa leeda seke laguma lahay leey xulbadaa ka mid a xulbada maogtahay mir wey la qallajiyo meel la dhigto lana cuno laakiin seke laguma le maaa quud ahaan looma cuno dawo iyo waxyaalaha yaryara loo cuno waxaa lamid ah lowska lowska miru leeyahay la qallajiyo meel la dhigto laakiin quud ahaan looma cuno faakaha laskaga cuna laskaga macmacaansada ama inta la shiita saliid laga laga samaystaa seke laguma laha sidaasay mareen waa shardiga yadon quud inuu shardiga labaad waa inuu iddikaari waa in la kayday kara hadaan la kayday karin sida xabxabka qaraha oo kale xabxabkaasoo kale seke laga bixin ma maaa muxuu maanta uu soo goatay usbuucaas haduusan qarash ku helin meeshuu ku wada hallaaba marka iska miskiin wey ninka ubax sa waxa weeyaan waxay leeyihiin seke laguma ah waxa weyaan xabxabkaas oo kale sidaasoo kaleeto bocorkii oo kale khalqalwaad wax allo waxa qudaarah o dhan seke laguma le sisintii oo kale maal sisintii waxa weeyaan hadda waa la qalajina meel waa la dhiga laakiin quud maaha waa iidaan iyadu marka waxaaso dhan aan seke lagu lahayn sidaas waxaa maray maalikiyada iyo shaaficiyada xanaabiladu waxay mareen axmed ibn xambal sekeda waxa weyn laba shay loo fiirina alkaylu walbaqa hal cillo waa isla waafaqsan yihin shayga iddikaar inuu galo uu la dhiga karo laakiin shardi waa muxuu ka dhigay kayl waa wax la beega inuu yahay meeshuu ay waxa weya shaaficiyada maalikiyadu yidhaahdeen waxa weeyaan waa inuu yahay wax oo quud loo cuno waxay yidhahdeen ama quud ha loo cuno ama yaan loo cunin ee wixii la beego wixii la beego n baaqina ahaan ay meel la dhigto sekaa laga raba sekaa laga raba oo banu aadamna beeray ama quud ha noqdo sida waxa weeyaan sareenta iyo heedda iyo bariiska iyo masagada iyo geleyda iyo digirta ama ha noqdo waxyaalaha wax lagu carabsado sida xawaajiga oo kaleeto iyo qofku u baxo waxa weeyaan xulbada oo kale xabad sawda kulli seka laga raba ile seka laga raba marba haddii lana beego waxa weeyaan baaqin u ahaanayo meel la dhiga karo baaqin u ahaanayo marka cabdallah ibn saalix fawsaan isagu midaas de madhabka xanaabiladu uu rajax xanafiyada iyo daahiriyada daawudu daahiri iyo ibnulxasm iyo ayaa waxay dhahdeen wax alla wixii dhulka ka soo baxa oo banu aadanba beero seka laga raba yaanya hadday kuu baxdo seka laga rabo halkaasay ka baxeen ayagu laakiin hadde afartii shayna ma ahan oo nas male umana eka marka waxa weeyaan qowlkaasu inuu daciif yahay waa daahir sababtoo ah afartii shay oo nabigu sheegay horta ma ahan qudaartu kuna xugun maaha meel ugama eka hataa la macno ma aha laakiin qowlka dhahaya shayga quud banu aadanna ah baaqina noqonayo iddikaarka ah waa cilo daahira ah afarta shayba waa sidaasay ku sifaysan yihin qowlka shaaficiyada fiiri cilada ay sheegeen afarta shay oo nabigu sheegay labada sifo waa leeyihi iddikaar waa wax la kaydaysan karo afartuba afartuna quud weeye oo cunto ahaana loo cuna ee faake iyo qudaar looma cuno kuma jirto xulbad iyo wax aan la oo xataa waxa weya wax la iskaga carabsado sida xawaaji iyo kuma jiraan kuma jiraan idan markaa waxawan cilada ay shaaficiyadu sheegeena ugu dhow saasaa ugu dhow iyo maalikiyada iyo ay sheegeen sida axwadkaana waa sidaas oo ah in wixii hadde qofkii uu u baxo wixii sifaadaas u eg in seke laga bixiyo waa sida axwadkaa u wanaagsan sababtoo ah beliis qofku u baxay iyo qofkii hadda qamardi u baxay yaa labadooda faa'iido badan kii beriis u baxay soo maa marka kii beriis u baxay sekada yuu bixin kii qamardi u baxayna sekada iska bixiyo waxay is leedahay markaas waxa weeyaan waa tafriiqu lmutamaahilaat ugu yaraan laba shay oo isku mida oo la kala geeyey weeye haddaysanba min baabi owlaa aysan beriisku ahayn in seke lagu yeesho calaa kulli haal axwad weeye maadaama madhabkii jumhuurtana uu yahay ciladiina isku mid tahay qaacidaduna ay tahay alxukmu yaduuru maca cilati wujuudan wacadaman oo cilada xukunka waa raaca saasaa lagu yaqaana marka afarta sifada wixii laga helo afartan uu nabigu sheegay sifaadooda oo ah in la cuno meelna la dhiga karo wixii laga helo seka laga bixina wixii aan laga helinna oo laba shay mid laga waayo imtixaan looma cuno waa faakiha iyo iidaan seke lagama rabo wixii imtixaan loo cuno laakiin aan meel la dhigi karinna seke lagama rabo waa de cambe qofka u baxay ama se ay bambeelma u barto ama lima macaan seke la weydiin ma ale cunto looma cunayma qaarkood qaarna waxa weeyaan oo qaarka cunto loo cunana wax meel oolaya maa oo meel la dhiga karo ma ah weli daarqudni daarqudni waxaa u sugnaaday can mucaadin fa ama alqisaau bocorkii iyo walbidiiku xabxabkii oo qarihii iyo walrumaanu rumaankii iyo walqasabu qasabkii faqad cafaa canhu rasul lah wa iska cafiyey rasuulka ale sala allahu alay wasalam afartaas qisaagii bocorkii iyo bidiikhi waxa weeyaan xabxabkii ama qarihii iyo war rumaanu rumaanka rumaantana mir miro waaweyn oo xoogaa dawaahana loo isticmaalo waxa weeyaan oo geedaha ka baxa weeye iyo walqasabu qasabkii qasabkana midkan la yaqaan oo cabitaan ahaanna loo isticmaala sidiisana quwaxaanna waa loo ruuga oo quwaax fiicanna waa yahay cabitaan f aad u qiimo badanna waaye cabitaan aad u fiicanna waa laga sameeya faqad cafaa canhu rasul lah wa iska cafiyey sala allahu alay slam wa isnaaduhu daciif laakiin sanadkiisu waa daciifkaas kaas xugun laga qaadan maaha xadiidkaas xadiis daciifa weeye weliba aad u daciif oo sanadka waxaa uga jiraan in la yidhaha cabdullahi ibnu naafic oo daciifa marka xugun laga qaada maaha kuwaas wa can sahl ibn abi xasmata radia allahu canhuma qaal amaranaa rasuululahi rasuulka allahna amray sala allahu calayhi wasalam idaa kharastu markaad qiyaastaan fakuduu qaada wadacuu ka taga aulua saddex meelood meel fain lam tadacuu haddaadnaan ka tegin aulua saddex meelood meel fadacuu ka taga arubuca afar meelood meel rawaahu lhamsatu shantiyaa wariyeen ila bna maaja maahane wa saxaxu ibnu xibaan ibnu xibaanna waa saxiix yeelay walxaakim xaakimna waa saxiix yeelay xadiidku waana daciif saxiix ma ahan saxiix ma ahane waa daciif waa daciif saxaabiga wariyey xadiidka sahl ibn abi xama sahl ibn abi xama aada la yskugu khilaafay magaca aabbihiis cabdullaahi ibnu saacida waa la yidhi caamir ibnu saacid alansaari waa la yidhi alawsi wuxuu dhashay sanadii saddexaad ee hijriyada sanadii saddexaad ee hijriyadu dhashay markii nabiga sala allahu calayh wasalam ilaah oofsanayey toddoba sanuu jiray ama siddeed sano nabigan axaadiis ayuu ka xifdiyey kuufo ayuu degay markii dambena madiinatu rasuulilahi uu ku soo laabtay oo uu ku dhintay xadiidkuna waa daciif oo sanadka waxaa uga jira cabdiraxmaan ibnu mascuud ibnu nayaar marka waa daciif oo waa majhuul ninkaas waa majhuul ibnulqadaan wuxuu yidhi laa yucrafu xaaluhu ninkaas xaalkiisa lama yaqaan bayaanulwahmi waliihaam uu ku leeyahay xaafidu dahabi laftigiisuna sidaasoo kale uu yidhi wuxuu yidhi laa yucrafu waqad waaqahu ibnu xibaan calaa qaacidatihi ibnu xibbaana tawhiiqi yidhi qaacidadiisii uu iskaga socdaa dadka majaahiisha uu tawhiiqi jiray waa naqdi iyo ku naqdinaayo dad majhuul qof ah uu iska tawhiiqina walidaa saas daraaddeeda tawhiiqa waxa weya ibnu xibaan aada looga fiirsadaa aada looga fiirsadaa iyo tasxiixiisaba mutasaahil ayuu ku yahay saasay ahlucilmigu caddeeyaan marka xadiidku waa daciifkaas wa can cataab ibni asiid cataab ibni asiid radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi amara rasuululahi rasuulka allah amray sala allahu calayh wasalam an yukhrasa in la qiyaaso alcinabu cinabka kamaa yukhrasu sida loo qiyaaso annaklu geetimiraadyaalka oo watuukhadu watuukhada la qaado zakaatu zakadiisa zabiiban xabiya mid qalalay rawaahu alkhamsatu shantiyaa wariyeen wa fiihi inqiaac sanadkan inqiaaca ku jira waa daciif sanadkan inqiaaca ku jira midda uu yidhi shantiyaa wariyeen waa wahmi xaafidka xaggiisa ee musnadka imaam axmed kuma yaallo sababtoo ah waxay yidhaahdeen sida cabdullah bin saalex fawsaan iyo samiir ibnu amiir azuhayri iyo rag kaleeto iyagan dhowr nin culummaha caddeeyeen waxay yidhaahdeen sideedaba musnadka imaamu axmed maba ka midma ka mid aha asxaabta uu waxa weeye musnadkooda uu wariyo oo uu musnadka kule musnadka imaamu axmed waxa weya cataab maba ku jiraba musnadba kuma leh oo cataab axaadiis uu wariyey maba ku jirta musnadkaba saasay yidhaahdeen marka sidaasaa wahmigaas ugu jira laakiin xadiidka waxa weeyaan waxaa wariyey abu daawuud iyo nasaa-i iyo tirmidi iyo ibnu maaja inqidaacana ku jira inqidaacuna waxay tahay waxaa cataab xadiidka ka wariyey waa saciid ibnu musayib saciid ibnu musayib iyo waxa weeyaan cataabna isma soo gaarin sababtoo ah waxa weeyaan cataab wuxuu dhintay maalintii abubakr sidiiq uu dhintay isku maalinay dhinteen cataab waxa weeyaan waxaa la ihahdaa cataab ibnu asiid ibnu abilcays ibnu umaya ibnu cabdishams alqurashi alumawi wuxuu islaamay maalintii maka la furtay labaatan maalmoodaa nabigu maka joogay maalinkuu ka tegayana isagu uga dhigay waali markao dhan isaga u dhiibay nabigu sala allahu alay wasalam waana ragga hadda markii la furtay islaamay ka war nabigu dadka siduu u kasba jiray oo uu wax weyn u qadarinayo fiiri waa hadda magaalada markii la furtay ninkii islaamay markuu ka tegay isagu u dhiibay nabigu sala allahu alay wasalam halkaasu joog marku xunayn aadayay xataa isaga u dhiibay markuu xunayn aaday waa marka inta makala furtay xunayna la-aad inta madiine lagu laaban markaasuuba u dhiibayba sanadii sideedaad xajka isagaa madax ka ahaa nabiga sala allahu alay wasalam waa la oobsaday isagoo waali ka a maka abubakar ayaa khilaafadii qabtay abubakarna waa u daayey maalinkii abubakar uu dhinto isna dhintay isagoo waali kaa waxa weyn magaalada maka marka maalinkaas ayuu dhintay saciid ibnu musayibna kadibuuba dhashayba oo markaas maba dhalanba oo waxaa la idhahdaa wuxuu dhashay khilaafadii cumar ibnu khadaab uu dhashay marka maba is soo gaarin inqidaacaasaa ku jira khilaafadii cumar u dhashay marka maba is soo gaarin xadiiska markaa sidaasuu daciif u yahay marka labadan xadiid waxay tusayaan waxa la yidhahdaa kharsi in lagu sameeyo miraha oo ah timirta iyo cinabka xadiidka dambaa weliba aad u cadayna waxaa loola jeeda kharsiga waxa lagu sameynaa waa beerta miraha ka baxaya kharsiga macnaheedu waxay tahay qof khabiir ku ah beerta ayaa loo keena xagguu ka istaaga xagguu ka istaaga waa dhex mara geeduhu tirinaa saasuu dhex mara markaasuu marka wuxuu leeyahay waxaa beertan ka soo go-aya intaas raashin la-eg goormuuna sidaas la yeela waa miruhu marka inay bislaanayaan ay muuqato markay bislaadka miruhu muuqdo oon hadda kadib inay fasahadaan laga cabsanayn markaasaa nin khabiira loo soo diraa munta dhex qaadoo dhex qaadoo dhinac walba ka maro uu leeyahay beertan waxaan ku qadaray miraha timirta oo kasoo go-aya intaas ama hadday cinab tahayna zabiibka marka hore cinabaa leeda marka la qalajiyana waa zabiib intaasoo zabiibaha kasoo go-ayda khalaas marka waa la markii la yaqaano ninkii iska lahaa waxaa la leeyahay khalaas waxaad samaydo intaas way miraha kuusoo go-aya sekada lagugu leeyahy waa intaas markii beerta la jaro oo timir ay noqoto qalashaa lagaa soo doona marka wuu iska cuni karaa waa sadaqaysan karaa beerta waa gala karaa laakiin haddaan sekadii laga bixin ma ku tasarufi karo wax markaa isagu laftiisa u cuno maahane wax weyn kuma tasarufi karo ma gadi karo qof wax kama sii karo illa sekadii waa in la gartaa oon xaqii masaakiintu lumin marka qofkii hantilahaa si uusan ugu dhibtoon waktiga bislaadku muuqdo a loo soo diraa nin khabiir ku ah ta beerta saas u dhex maro uu leeyahay intaasaa kasoo go-ayda sekadu intaas weeye sekadaasaa lagaa soo doonaya khalaas ninkaan marka bis wey ninkii hantida lahaa khiyaaru leeya marka intuu rabu iska cuna intuu rabu sabtiisana intuu rabu sadaqaysana intuu rabu gadana waxna la sugi ma illa waa la yaqaana laakiin haddii oo waxa weya aan la qiyaasin intuu suu raba iskagama tasarufi karo sababtoo sakaa laga suga xaqii masaakiintao dhan u baabi'ina haddii kale marka karsigaasa lagu samaynaa kharsigaasa lagu samaynaa xadiidka hore marka wuxuu leeyahay osal ibn abi xatma marka aad qiyaastaan waxaad u daydaan ulu maalan waxaad tidhi beertan waxaa ka baxaya boqol kintaala ka baxay ul iskaga daa soddon iyo saddex iyo meelahaas u daa ay lahayn sida qiyaas wey wixii wax la beegay ma u daa intaas saw ha cuno masaakiinta hala siisiiyo laftigiisa bahalada iyo shimbirta iyo wax cunayda intaas u daa ama rubaxba u daa boqol baa ka baxayda ruba marka haddaadan ulu u dayhayn kolba rubac u daa rubacaya maxaa yeel boqol haddaad ku qiyaasto rubuci muxuu noqonaa shan iyo labaatan shan iyo labaatan u daa kolba marka calaa kulli xaal marka la qiyaaso waxa loo daayay waxaasu ulu waa inay noqdaan haddaadan ulu u dayhayn masaalixdaad fiirine qiyaasta un sida aad qiyaastay iyo baahida ninkan iyo waxa ku xeeran iyo dadka ku xeeran oo ku wareegsan oo dhabtigiisa beerta sugayo iyo inta qadarid hadday baahidu badan tahayna ulu u daa hadday baahidu yar tahayna rubuc u daa haddaan baahidu weyneyn intaas rubacaasna maxaa loola jeedaa waxa weeyaan asaga inuu iskaga intifaaco oo wax uu bixbixinayo waxa iska noqdaan beerta dhanaad rubac loo dayna culamada kalena waxay hi maya cushurkii sekadii aa rubac loo dayna oo hadday seke see loo dayn kara asaga bixina ha ka wada qaadin maxaa yaele qaraab buu leeyahay saaxiib buu leeyahay daris uu leeyahay marka asaga inuu wax bixiyaa la rabaa marka sekadii rubuceed u daa ama uluskeed waxaa leedahay intaas adigu bixi illa laftigiisa dadaa wax ka soo doonaye dad wixii ka wada xayuubsato dee muxuu bixina asagu ilaa dadaa ku xisaabtanah asagii marka wax u daa uu bixiyo waxaa leedaha rubac adigu bixi inta kalena anaa kaa soo doonaya khalaas marka beertiisina waa madax banaanya waa ku tasarufaa rubucaasna sekahaan asaga u bixina taasna waa qowl kale xadiidka dambe marka waxaa la qiyaasa ayuu sheega waa timirta iyo zabiibka ayuu sheega xadiidka cataab ibn nasiir sidaas ayuu sheegay laakiin ahlucilmigu xadii labada xadiis waa daciif laakiin ahlucilmigu aad ayay u qaateen axaadiistan oo waxa weeyaan qabuul ayay kula kulmeen وعن cمر بن شعyب عن أbيه عaن jدهi أنa امرأaة أtت النبiy slى الlaهu عليه وsلم islaana nabiga u timid wa macaha la jirkeeda ibnaة gabaaya gabadho lahaa iyada u sugnaatay wa فيi yadi ibnatihaa gabadheeda gacanteedana waxaa ku sugnaayeen masakataani laba jijimood labadaas jijimoodoo min dahabin dahab ah faqaala lahaa nabigu islaamti wuxuu ku yidhi atucdiina ma bixidaa زakaata haadaa dahabkan sakadiisa qaalad waxay tihi laa ma bixiyo qaala nab wuxuu ku yidhi ayasuruki maku farxad gelina an yusawiraki laahu alle inuu jijin kaaga dhigo bihimaa labadooda yowmaalqiyaamati maalinta qiyaamaha siwaarayni laba jijimood labadaasoo min naarin dab ah ilahay inuu laba naara kaaga dhigo maku faraxsan tahay fa alqathumaa waa tuurtayba gabadhi rawaahu alaaatu saddexiyaa wariyan wa isnaadu sanadkiisuna qawiyun waa mid qawi ah oo xoog leh wa saxaxahu lxaakim xaakimna wuu صaxiix yeelay min xadiii caaishu ka saxiix yeelay hadda xadiidkana waa min xadiii cabdillaahi bni camar ibni caas marka min xadiii caaisha ayuu xaakimna ka saxiix yeelay ayuu ka saxiix yeelay marka xadiidka hore ee camar ibnu caas uu wariyey ilaa camar ibnu shucayb can abiihi can jaddi jadkaas waa cabdullaahi bni camar ibni caas wey jadku jadkaasu waa cabdullaahi bni camar ibnu caas weeye ana mraatan islaan atat nabiya nabiga u timi sal اlahu alيه waslam xadiikan waa xadii haabit ahlucilmi badan ayaa saxiix yeelay xadiidkaas waxaa ka mid ahlucilmiga saxiixiyey abulxasan ibn اqadam abulxasan ibn qadaam abulxasan ibn اlqadam wuxuu ku saxiixiyey bayaan اlwahmi wاlihaam ibn اlmulaqinna wuu saxiixiyey ibn اlmulaqinna wuxuu ku saxiixiyey almirqaat lilqaari sancaani wuu saxiixiyey subul salaamku ku saxiixiyey axmed shaakirna wuu saxiixiyey taxqiiqa uu musnadka imaam axmed ku leeyahay waxaa xasan ka dhigay imaamu nawowi raximah llahu tacaala majmuucu xasan uga dhigay sheekh naasirudiin albani adaab zafaaf ayuu uga dhigay xasan marka xadiidku waa xadiid haabit ah xaakimna xadiiska wuxuu ka saxiix yeelay min xadiii caaisha waana xadiid saxiixaas kaas laftigiisuna marka axaadiidtaas waxay tusayaan ana mra'atan islaan ayaa atat nabiya nabiga u timi sala allahu calayh wasalam wa macahaa islaanta waxaa la jiray ibnatun gabar lahaa iyada u sugnaatay wa fii yadabnitahaa wa fii yadab wa fii yadibnatihaa gabadheeda gacanteeda waxaa ku sugnaa masakataani laba jijimood oo min dahabin dahab ah masakada waxa weeyaan masakataani waa jamcu masakatin masakadana waa asiwaar waa jijinta dahabka ah ama lug hala geliye ama gacan hala geliye ayaa la yidhaahdaa masaka marka laba jijimood waa dahabka gacanta la geliyo dahabka gacanta la geliyo masakadu ama jijintu dahabka halkaas gacantaa la geliyo oo ilaa ilaa xusulka ilaa intaas la gashado kaas weeye masakadu marka waa jijin dheh laba jijimooday marka wadad faqaala laha nabigu wuxuu ku yidhi atucdiina ma bixidaa zakaata haadaa dahabkan sakadiisa ma bixidaa oo gacanta ku jiro quruxda loo qaato qaala waxay tidhi laa ma bixiyo qaala nabig wuxuu ku yidhi ayasuruki ma ku faraxsan tahay an yusawiraki laahu in ilaahay jijima kaaga dhigo bihimaa labadoodan bedelkooda yowma alqiyaama siwaarayni laba jijimood oo min naarin naar labadan ilaahay inuu kuugu bedelo qiyaamaha laba naar ah taas ma ku farax had gelinaysaa waa maya wey fa alqatuma waaba tuurtay laba gabadhi waaba ay tuurtay ficlan ayba iskaga suuliday rawaahu halaaa saddexdii ayaa wariyeen xadiidka saddexdii ayaa wariyeen oo abu daawuud ayaa wariyey nasaa-i ayaa wariyey tirmidi ayaa wariyey saddexdaas wey sanadkuna waa qawi sida xaafidku yihi waana wa xadiis saxiixa wa can umi salamata waxaan soo akrinoo kale waa saxaxahu lxaakim xaakim ayaa saxiix yeelay min xadiid caaisha isla xadiidkaas hore xaakim wuxuu ka wariyey min xadiid caaisha iyadoo caaisha nabiga ka wariday ila xadiidka hore waxaan idhi waxaa wariyey cabdullahi bn camr bn caas marka laba saxaabiya xadiiska ka wariyeen وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها أم سلمة كانت وحيها تلبس مid حرta أوضاحا بild بildhaasoo من ذhب ذhب ah بild dhبay ir irt بildo dhب ah ayay xiro jirtay أوضاح waa jaمc وضحin وضحna waa xuliyada فidada laga sameeya aslka la dhihi jiray kadibna dahabka waa layskaga isticmaalay waa bildo waxyaala laisku qurxiyo weeye oo dahab iyo fida laga sameeyo laakiin tan waa dahab ahayd annaha kaanad waxay talbas mid xidhata awdaaxan bilado biladahaasoo min dahabin dahab ah fa qaalad waxay tihi yaa rasuulalahi rasuulka ilaahayow akansun huwa makayda kanu maka makayda maxay ula jeedaa ilaahay weynaayaa kitaabkiisa naar ugu goodiyey dadka dahabka iyo fidada kaydka ka dhigta oo aan sekada ka bixin oo aan sekada ka bixin marka makii ilaahay ku goodiyaya saasay ula jeedaa ilaa ilahay kitaabkiisa wuxuu ku yidhi wاladiina yaknizuuna اdahaba wاlfidaةa walaa yunfiquunaha fii sabiili الlah fabashirhum bicadaabin aliim dadka kaydaysta dahabka iyo fidada oo aan ku bixinayn jidka alle naar ugu bishaareen marka waxaana loola jeedaa dadka aan sekada ka baxayn dahabka iyo fidada ee haysta marka waxaana tihi akanzun huwa makayda faqaala nabigu wuxuu yidhi idaa adayti haddaad gudato zakaatahu zakadiisa falaysa bikansin kayd ma ahan macnaha kii naarta laiskugu ballan qaaday ma ahan haddaad sekada ka bixido marka idan waxay kutusaydaa waladiina yaknizuuna adahaba waalfida waxaa loola jeedaa sidaas alla caddeeyey oo ah walaa yunfiquunaha fii sabiili illah waa dadka aan sekada ka baxayn marka nabig xore hadaad sekadii ka bixida maaha kii oo cadaabka laiskugu ballan qaaday ki hadda waana dahab ay isku qurxinaydo sidato iyadu waxa uu leya adaad sekada ka bixido rawahu abu dawuud weliy wadaar qudniyu wa saxaxahu xaakim xaakimaa saxiix yeelay aimo kalena way saxiix yeeleenoo waa qawiyeen xadiidka sheekh naasirudiin albani xasan ayuu ka dhigay isagu xasan ayuu ka dhigay labadaas marka xadiid waxa ay u daliishadeen culummada gobol ka mid ah inay saka waajib ku tahay dahabka iyo fidada laysku qurxiyo oo isticmaalka loo haysto oo dumarku ay haystaan oo inay isku qurxiyaan ay u haystaan sekaa waajibku ay ku yidhahdeen waana sariixay ku ta labada xadiis maxaa yal labadaba dahab dumar isku qurxinaya nabiga sala allahu alay waslam seka uu waxa weyan ku tilmaamay in lagu leeyay labada xadiisba sariix bay ku yihiin a'imada sidaas ku tagtay in dahabka dumarku haystaan oo isku qurxinayaan iyo fidada dumarku ay haystaan oo isku qurxinayaan seke lagu leeyahay waxa weeyaan waxaa ka mid ah abu xaniifa iyo asxaabtiisa sufyaan thawri imaam اlawsaaci daawuud daahiri ibn اlxasmi aلظaahiri iyo aima mutaahiriinta ka mida sida waxa weya sancaani sheekh cabdilcaziiz ibnu baas sheekh maxamed ibn salix اcuthaymiin xaafidka laftirkiisu sidaas inuu dooranaya ka muuqata ayuu yihi cabdallah ibnu saalix sababtoo adiladaasuu sheegay wax kalena ma sheegin adiladii tusayday in dahabka noocaasa seke laga rabo ayuu keenay waana ka teg taas waxay tusaydaa sidaan inuu dooranayo aduu khilaafsan yahay wixii kaleeto khilaafsan uu keeni laha aimadaas sidaas mareen waxayna u daliishadeen labadan xadiis iyo adilo caama labadan xadiisna waa khaas waa adilo khaasa adilada caamkaana waa u dariishadeen oo rabulcaalamiin uu naarta u ballan qaaday dadka dahabka iyo fidada kaydaysta oo aan fii sabiil ilahi ku bixinay waladiina yaknizuuna adahaba walfida walaa yunfiquuna fii sabiili illaahi fabashirhum bicadaabin caliim waxay kale u daliishadeen xadiiska abu hurayra imaam muslim saxiixiisa ku wariyey oo nabigu yidhi maa min saaxibi dahabin walaa fidatin laa yu-addi minhaa xaqaha ilaa idaa kaana yowma alqiyaamati sufixat lahu safaa'ixun min naar qof dahab iyo fida haystaa ma jiro oo aan sekada ka bixin ilaa hadday dhacdo maalinka qiyaamaha looxaan naaraha looga dhigin markaasaa wejiga looga gudin oo dhinaca looga dhejin oo dhabarka looga dhejin marka adiladaas u daliishadeen jumhuurtu waxay mareen dahabka isticmaalka loo haysto dumarku isku wixina inay seke lagu lahayn waana maalikiyada madhabkooda shaaficiyada xanaabilada ilaa saxaabadana waxay ka sugan yahay toddoba saxaabi jaabir ibni cabdilaahi ya ka mida cabdullahi ibni cumar ibn khadaab anas ibni maalik laba riwaaya laga soo kala naqliyaa cabdullahi ibn mascuud caaisha iyadana laba qowla laga soo naqliyaa asmaa bint abi bakr sidiiq asmaa bint cumays saxaabadaasa laga soo naqliya cabdalla ibnu saalix wuxuu yidhi wax saxaaba oo khilaafay ma sugna laakiin waxaa sugan caaisho waa ka sugan yihi in dahabka la xiranaa seke laga bixiya caaisho waa ka sugan yihi oo caaisha waxay tidhi laa ba'sa bilubsi lxuliyi in bilabaha laysku qurxinaa la xirtaa dhib male idaa acdaa zakaatahu qofku hadduu zakada ka bixiyo ibnulacraabi ayaa mucjamkiisa ku soo saaray lix boqol afartan iyo saddex waana saxiix daaruqudnina waa soo saar cabdullaahi ibni camar ibni caas waxaa ka sugan inuu qori jiray oo u qori jiray khaasinkiisa ninka hantidiisa mas-uulka ka a saalim uu dhihi jiray zakada ka bixi sanad kasta sanad kastala zaka ka bixi daaruqudni ayaana soo saaray anas waxaa ka sugan inuu yidhi yuzaki maratan hal mar waa inuu sakada ka bixiya dahabkaas waxaa weya ibnu abi shaybaana soo saaray marka idan saxaabada waa isku khilaafsan yihin hadday saxaabadu isku khilaafsan yihiin madhabkan jumhuurta hal xadiis oo saxiixa male hal xadiid oo saxiix ah ma leh oo leh dahabka gabdhuhu isku qurxiyeen seke lagama rabo laakiin maxaa soo ogaanay madaahib madhabkii kale in laba xadiid oo khaasa u leeyahy marka laga reebo adilada caamka adilada caamka tirada badan khud min amwaalihim sadaqa maalyaalkooda ka qaad sadaqo waa adilo caam ah maa min saaxiibi dahabin walaa fidatin laa yuadii laa yu-addi minhaa xaqaha ilaa kaana ida ilaa idaa kaana yowmu lqiyaama sufixat lahu safaa'ixu min naar iyo adilada kaleeto marka waxaan xagga daliil ahaan raajix ah oon shaki lahayn waxa weeyaan in seke lagu leeyahay dumarka dahabka isku qurxiyaan hadday gaarto xadkii seke laga bixi jiray siddeetan iyo shan garaam hadduu dahabku gaaro gabdhuhu isku qurxinayaan seka laga rabaa sanad kasta markuu soo wareego waa inay qiimeeyaan oo toban u qaybiyaan meel ka midana ay afar u qaybiyaan ee af rubcaas ay bixiyaan toban ay u qaybinayaan meel ka mid ahay afar usii qaybinayaan afarta markay u qaybiyaan mid ka mid ahay seka saddexda kalena waa ku darsanayaan adilahaan sidaasa xoog badan inkasta cabdalla bin saalix alfawsaan asaga uu madhabka jumhuurta rajaxay madhabka jumhuurta ayuu rajaxay madhabka jumhuurta ayuu rajaxay madhabka jumhuurta hal xadiid ay soo ereysa xadiiskuna waa daciif oo leh xilida dahab zake laguma leh xadiiskuna waa daciif waxaa ugu xoog badan waxay iyagu daliishadeen jumhuurtu waa saxaabada ay ka sugnaatay seka laguma leh qaar ka mid ahayna ka suganta qaarkaas weeye marka saxaabada hadday iskhilaafeen axaadiista nabiya taalla waxa weeyaan qaacidaduna waxay tahay idaa jaaa alaharu badala nadaru mar haddii xadiis nabi sugnaado khalaas weeye qowl kale waa u dhammaatay laysa liaxadin qowlu maca nabiy sala allahu alay slam qof nabiga haddii qowl ka sugan yahay qof qowlkiisa nabiga la garab dhigi kara maba jiro laa abubakr walaa cumar xataa lama garab dhigi karo marka aqwaasha saxaabada lama soo garab dhigi karo aqwaasha nabi maxamed sala allahu alay wasalam waana sidaas waxa wey sidaa ahlu sunnaha dhan ay isla ogolyihin inuusan jirin qof qowlkiisa la garab dhigi kara nabi maxamed sala allahu alay wasalam ilaa isagaa ummadan ciddii loo soo diray waa nabi maxamed isagaana loo waxyoodo inta kale looma waxyoodo وعn سمرة بن جندب رضي الله عنه قال كان رsuuل اللhi رasuuلka aل وxuu ahاa sلى الله عليه وسلم يأمرنaa midna أمرa أن نkرiجa inaan bixino الصدقةa سكda من الذي kii aan ka bixino نuعidhu aan u diyaarinayno لبyع byca رawاaهu أبو dاود ayaa wariyey xadيiثka وإسناaد سندkiisu layn waa ضaعيiف weeye xadiikiisu waa layma mid jilicsan waa daciif wey sanadkiisu macnaha maxaa yeelay saddex raawi oo ma majhuulaha ku wada jiraan saddex majaahil ah aa ku jiraan sanadka saddex majaahila ku jiraan xadiidkan samurata bni jundub radi allahu canhu qaala kaana rasuulu lahi sala allahu alay waslam yaamurunaa wuxuuna amri jiray an nukhrija sadaqata sakada inaan ka bixinno min aladii maalka nuciduhu aan u diyaarinayno lilbayci bayca rawaahu abu daawuuda weliy isnaadu layn xadiis waa daciif maxaa yeelay sanadka waxaa ku jira jacfar ibnu sacad ibnu samura oo majhuulahon la garanay iyo shaykiisa khubayb ibnu sulaymaan oo majhuulahon la garanay iyo shaykiisa shaykiisa sulaymaan ibnu samura marka xaafiظ dahabi sanadkaas wuu sheegay markii uu sheegay miisaanulاctidaalku inta ku sheegu wuxuu yidhi wabikuli xaalin haadaa isnaadun mulimu si kastay ahaatee waa sanad mugdi ah laa yanhadu bixukm xugun lagama qaadan karo wax xugun laga qaata lama aro xadiiskan waa mugdiba isaga dhan saddex nin oo majaahila ku jira oon la garanay waa noocaas waa noocaas xaafid ibn xajarna talkhiisu lxabiirka sidaasuu ku yidhi isnaaduhu jahaala wey fii isnaadihi jahaala wey halkaana wuxuu ku yidhi wa isnaaduhu layn laakiin waxay yidhaahdeen qawlka oo talkhiisu lxabiirka aada usii qorxoon oo ah fii isnaadihi jahaala kaasaa sii cajaaibsan qowlkan uu buluqa ku yidhi calaa kulli xaal xadiidku ma sugna xadiidkan waxaa loo daliishadaa badeecada in saka laga rabo wixii badeecaho ganacsi u yaalla ganacsiga in zaka laga rabo xadiidkan daciifkaa ku soo arooray xadiid kale oo saxiixa looma hayo badeecada ganacsiga badeecadaasu dharay noqon kartaa raashin cuntay noqon kartaa shidaalay noqon kartaa waxay noqon kartaa waxa weeyaan alaabta maacunta waxay noqon kartaa wax alla baabuurta laga ganacsanaa guryaha laga ganacsanaa wax alla wixii la ysku carfiyo shirkadaha sahmiyaalka ku jira wax alla wixii ganacsi ah seke ma lagu leeyahay mise laguma laha xadiidkaana soo arooray xadiidkan ayaa soo arooray ahlcilmiga laakiin waxay yidhahdeen sakaa lagu leeyahay waxayna u daliishadeen xadiidkan daciifka maha xadiis daciifka xukun lagama qaado ee adilada caamka ahay u daliishadeen adilada caamka ah ayay u daliishadeen adilada caamka ay ka mid tahay khud qaad min amwaalihim sadaqa ilaahay weynaa nabi maxamed amre wuxuu yidhi maalyaalka muslimiinta sekada ka qaad waxaana la ogsoon yahay ganacsigu waa maalyaalka ugu caamsan maalyaalka ugu caamsan uguna badan wey ilaahay qowlkiisa ka mida waladiina fii amwaalihim xaqun macluum mu'miniintu waa kuwa maalkooda xaq la yaqaan uu ku jiro oo sakaa oo iska go-an waxay u daliishadeen ilaahay qowlkiisa yaa ayuha aladiina aamanuu anfiquu min dayibaati maa kasabtum taana ugu cadaan badan mu'miniintow wax ka bixiya waxa aad shaqaysateen iska bixiya qayb aayaddaasna dhammaan mufasiriintu waxay mareen waxa la shaqaysta in ganacsiga loola jeedo aayadda macnaheeda sida ibnu jariir abari jisaas waxa weeyaan ibnulcarabi iyo qayrkoodba ijmaacaad fara badanna wuu ku sugnaaday saxaabadana wuxuu ka sugnaaday oo ka soo arooray cabdullaahi ibni cumar ibn khadaab cumar ibn lkhadaab laftirkiisa cabdullaahi ibnu cabaas wuxuu yidhi cbdullah ibn saalex fawsaan wuxuu yidhi biasaniida saxiixa sanadyaal waday saxiixu saxaabadaas uga sugnaaday in hantida ganacsiga sake laga bixiyo hal qof oo saxaabiya oo sidaas khilaafayna lama hayo sida xaafid ibn cabdilbari tamhiidka uu ku sheegay tamhiidka juska toban iyo toddobaad boqol iyo soddon uu ku sheegay a'imo badanna ijmaac ay ku soo naqliyeen inay masaladaas sidaas ijmaac ku tahay salaf iyo qalafba ijmaacay ku soo naqliyeen aimada selafka ijmaaca soo naqliyey ibnulmundir ayaa ka mid a kitaabkiisa alijmaac ayuu ku soo naqliyey oo wuxuu yidhi curuudu tijaara badeecada ganacsiga ah sekaa laga rabaa muslimiintoo dhan aana ku ijmaacay waxa weeyaan sidaasoo kale ibnu qudaama ayaa ijmaacaas ka soo naqliyey muqniga waana iqraariyo sidaas weeyuu yidhi waa ijmaac aimada ijmaaca ku tilmaantay waxaa ka mid a alcalaama taqiyudiin abulcabaas axmed ibn cabdisalaam ibn cabdilxariim ibnu taymiya alxaraani majmuucu lfataawaha juska shan iyo labaatanaad safxada toban iyo shanaad waxa weeyaan isagoo ka hadlaya fasal yaruu ka hadlaya weeyaan curuud tijaara badeecada sekema laga rabaa markaasuu uhi waruwiya can xamaas qaala mara cumaru faqaala addi zakaata maalika cumaraa soo maray nin xamaas la yidhaha markaasuu yidhi sekada ka bixi maalkaaga markaasaan idhi maallii ilaa jicaabun wa udumun aniga mada haystaba maal kale waxaan hayaa qunuxyo iyo maqaaro jicaab waa jamc jucba jucbada waxaa la dhahdaa leebabka fallaarta kolayga lagu rito qunux qunuxyadaas yarkaan haystaa oo lagu rito leebabka iyo maqaaro waxaas yarkaanba aanba ka haya markaasuu yihi faqawimha qiime waa badeeca marka waa inuu gada ilaa alaabta guriga iyaga sakelayska mara waa la ogyahay markaasuu yihi qiime wuxuu yidhi ibnu taymiya raximahullah washtaharat ilqisatu wuxuu yidhi inta qiimaydo sekada bixi qawimhaa uma abdi zakaata uu yidhi cumar markaasu wuxuu yidhi sheekh islam ibnu taymiya washtaharat ilqisatu bilaa munkirin qisadaas waa caanbaxday ayadoon hal qof oo cumar ku inkari jirin fa hiya ijmaacun waa ijmaac wy ijmaac wey in badeeca seke laga raba markaas ka horna wuxuu soo raray ijmaaca ibnulmundir markaas ka hor ayuu soo raray isla safxadaas aan sheegayo oo juska shan iyo labaatanaad safxada shan iyo tobnaad a'imada ijmaaca soo rartay waxaa ka mid ah xaafid ibnu xajar fatxulbaariga oo markii waxa weeyaan qowlka daahiriyada oo tiri seke lagama rabo markuu sheegay uu yidhi wa ujiibuu waxaa looga jawaabay biana zakaata tijaara ganacsiga sakadiisa haabitatun bilijmac ijmaacay ku sugan tahay kamaa naqalahu ibnulmundir wa kayru ibnulmundir iyo kayrkiisba siday soo rareen a'imada selafka ijmaaca soo rarta waxaa ka mid ah abu cubayda alqaasim ibnu salaam kitaabu amwaal uu ku soo raray muslimiintoo dhan inay ku ijmaaceen in laga rabo waxa weeyaan seko badeecada la gadayo oo sanad walba markuu dhammaado la qiimaynayo oo seke laga bixinayo a'imada ijmaaca soo rartay waxaa ka mid ah waxa weeyaan abu sulaymaan alkhadaabi ayaa ka mid ah oo qowlka daahiriyada markuu sheegay yuu yidhi qowlkooda masbuuqun bilijmac ijmaaca ka horreeyey ijmaacaasaa dilaya kana horreeyey weliba ijmaaca ka horreeyey kaasaa dilaya iyo qayrkood aliqnaac fi misal ijmac laftirkiisa sheekha iskale waa ku soo raray calaa kulli xaal a'imada ijmaca soo rartay mid iyo laba iyo saddex iyo afar iyo shan iyo lix midna maaha a'imadii salafka iyo qalafka waa saasay usoo raray ijmaac inay tahay waana maalka ugu badan ee muslimiinba leeyihiin waxaana soo ogaanay sekada ilahay wuxuu ku waajibiyey waa maxay aqniyada in laga qaado muslimiinta aqniyadoodana waa ganacsatada kuwa ugu badan kuwa ugu badan ee iskale sidaas waxaa khilaafay daahiriyada oo ku tageen inaan badeecada ganacsiga seke laga rabin inta rabtaa gaartee waxaa ku waafaqay oo raacay alqaadi shawkani adduralbahiya iyo sayluljaraarka labadaba waxaa ku raacay calaamatu sheekh naasir bn albani tamaamulmina laakiin wax shakiya male mas'alo salafka ay ku ijmaaceen oo aan hal mid laga soo harine khilaaf ah inuu raajix ay tahay waajibna ay tahay qowlkaas in sekada laga bixiya wax shakiya male wax shakiya male sababtoo mar haddaan salafkii wax khilaafa laga soo rarin saxaabadii ay yidhahdeen seke laga rabaa taabiciyaalkii ay yidhaahdeen kuwii ka dambeeyey ay yidhaahdeen ijmaacay ku soo wada naqliyeen raggii salafka ahaa sida ibnulmundir iyo abu cubayda alqaasim ibnu salaam iyo qayrkoodba marka badeecada ganacsiga sekaa laga rabaa sidaas weeye qowlka raajixa ah wallahu subxaanaه wa taعala aclam slى اllah وslم وbaarك عlى nabiyina mxamed